waxaa maanta meeshii ugu hoosaysay maraya siyaasadda arrimaha dibadda somalilan oo go'doon siyaasi ah sii gelaya maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo baxaya sawirro muujinaya in somalilan meeqaamkeedu hoos u sii socdo qalabka barbaahinta maalmahan ugu dambeeyey waxaynu kala soconnay dhacdooyinka uguba somalilan waxaa ka mid ahaa in wafdi reer somalilanihii booqasho ku tegay puntland iyadoo xukuumadduna ka warqabtay tegiddooda siday ku sheegtay war-saxaafadeedkeeda ka soo baxay madaxtooyada kuna tilmaantay dad is-xilqaamay waxaa sidoo kale barasalis ka socday shir caalami ah oo lagaga hadlayo arrimaha soomaaliya oo ay xukuumaddeennu sheegtay inaanay ka qayb gelayn cid ay u wakiilatayna aanay jirin hase yeeshee ay ka qayb galeen sidaa ka warqabtaan guddoomiyaha xisbiga ucid iyo madaxweynaha khaatamo waxaa si baahsan ula soconnay arrimaha maamulka hawada soomaaliya inay gacanta somalilan ka baxeen waxaa la sheegayaa in saraakiil waaxda socdaalka soomaaliya soo magacowday ay hargeysa joogaan arrimahaasi waxay muujinayaan dareenah in xukuumaddu raalli ka tahay in somalilan la gaadhsiiyo meeqaa maamul goboleed kulmiyow qarannimadii miyaad ka noqoteen xukuumadda golayaasha iyo shacbiga ha u soo bandhigto xukuumaddu haddii isbeddel ku yimi siyaasadda arrimaha dibadda iyo ta gudahaba ee somalilan